war cusub programmna waa hadda kahor barnaamijaan usoo jeedinay waan eedaynay intaan barnaamijka usoo jeedin eedii kadib yaa waxaan usoo jeedinay brograam ah war galeyda iyo masagada iyo saliidda aa waddankan keenaysaan annagu sagaal milyan oo hiftar oo dhulbeeleed aan leenahay waa abuuraynaaye naga iibsada si beeraleydaynana niyadooda oo kor u kacdo oo wax kaayalana waxay u noqdaan laakiin hadda maanta waad arkaysay waxay ka dhacay eraboorka waxay ka dhacay waxaa la qabtay cunto la yidhi way dhacday markaan hadda sawiradoodan aragnane waxay yidhaahdeen maqaasiinay ku daahday intaasay daahday waxa waaye dadkan bini aadamka oo islaamka ahoo soomaalida mar walbaan waxaan ku doodnaa war wax fiican oo nafaqa leh xataa w f b aan waxaan dhahnay aan wada xiriir wada yeelano aan wada shaqayno wasaaradii beelaha hoos imaada arrintan hadda aad ka hadlaysaan ee ku saabsan in raashin dhacay la qabtay ma xaqiijiseen oo ciddii ka dambaysayna ma hesheen runtii waxaan horta u mahad celinayaa ciidamada qaranka soomaaliyeed oo joogto dekeda iyo eraboorkaba aan mar walbo aan ku waaniyo ama aan idhaahdo raashinka dhacay ummadda ha laga ilaasho laakiin raashinka waa jiraa waxaa lagu qabtay eraboorka aadan cadde intuu dhan yahay raashinka la qabtay waa raashin fara badan raashin fara badan uu ahaa oo waxay yidhaahdeen maqaasiin oo ku jiray oo yaalay muqdisho miya maaqa waxaana loo wadana gadow marka aniga hadda waxaan rabaa hal shay inaan ka hadlo hadda raashinkaas dibadda laga keenaayo intaadan intaadan arrintaas ka hadlin carmaan waxaan jeclahay inaan ku weydiiye raashinka waktiga uu dhacay ma hesheen taariikhda uu dhacay goorma ayay ahayd maya broceskii baa socdo fatishkii baa socdo ciidamadii baa ku maqan siduu ku dhaqsaha badan aanu ku heli doonaa taas waayahay haddii arrintan ay dhacday dabcan w f b na si kale ayay uga hadashay oo waxay tiri arrintan marnaba nagama suurtoodo maxaad qaadaysaan maxay tahay tallaabada xigtaa wallahi tallaabada xigtaa hadda w f b waad ujeedaa oo caalamkii soomaaliyeed iyo caalamkii oo dhanaa arkay dhibaatada isku socoto soomaaliya ay ku wado iyo dadkan masaakiinta ay ku wado kolley waxaan u malaynayaa dawladda tallaabo bay qaadan doontaa tallaabo nooceed qaadanaysaan anigu ma aha laakiin dawladda kolley waa wada shiri doonaa golo wasiirna waxaa jira maalinta khamiista la fariisto arrintaas uga hadli doonaa marka waxaa iskale go-aankeeda ugu dambeeya ra-iisul wasaaraha haddii marka hadda aad qabateen raashin dhacay oo loo waday gobolka gedo raashinkaas yaa loo waday xagguu u socday waxaa loo waday gobolka gedo ay yidhaahdeen dad qaxooti ah loo wado gobolka gadafumo marka xaguu ku socda raashinka waxaa lagu qabtana eraboorka adaacada idinka dabcan wasaaradda beeraha tihiin wax wada shaqeyna lama lihidin miya w f b iyo hay-adaha lamidka ah oo lama socotaan miya mararka qaarkood waxa ay doonayaan inay dadka ku caawiyaan iyo tayadiisa waa su-aal fiican barigii hore barisamaadkii hore dawladihii hore oo wadankan soo maray w f b faw waxay kulahaan jireen u c a ka laftooda ku dar waxay kulahaan jireen wasaaradda beeraha xafiisihii kulahaan jireen wada shaqayn baa dhex tiilay waa la wada shaqaynaayey waa la wada socday wasaaraddii waa la socotay hadda waxaad moodaa inayna dhex maraayaanba ee annagii dhammeed bay iska keen ignoor garaynaayaan oo danahooda iska wataan anigu ayaa dhexdaas arrintaas waa ka hadlay w f b arrinteeda waa ka hadlay wax xiriir oo hadda oo wasaaradda lasoo samaysana ma jiro laakiin waxaana iga hor yimid ba rag dawladda xataa ka tirsan oo iga hor yimid oo yidhi maxaa uga hadasha anigu waxay jiro anigu waxaan ugu dhaantay diinta iyo dalka iyo dadka waxay jiro ama wixii idayga qabto ama ay maskaxdayda aan ka arko waa inaan sheegaa waa taas waa midaan anigu kutubka gacanta u saartay waayahay marka ma waxaad leedahay hadda hay-adda w f b raashinkan dhacay way ka warhaysay waa waxay ugu tala gashay maya anigu taas ma qabo waxay ugu tala gashay inay tahay ma qabo laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay de w f b waa u n t u n t na uma malaynaya aniga inay ummadaan rabta inay baabiiso laakiin waxbaa jiro waxbaa jiro waxaa jirta wada shaqayn xumaa jirto waxaa jiro isdhegaysi la-aan xun baa jirto oo w f b iyo ka dhexayso wasaaraddii iyo ummadii kale marka anigu waxaan qabaa haddii wada shaqayn ay timaado oo aan wada shaqayno very close aan isku ahaadno ee wax badan baa meesha ka bixi karo marka anigu hal barnaamijaan usoo jeediyay w f b hadda kahor waa hadday iga qaadanaysa hadda waxaan idhi w f b raashinkan maanta aad keenteen oo dekeda maxay ahayd eraboorka ee lagu qabtay aadan cadde waxa waaye rig waa masago waxa waaye waa galey waa saliid masagadan aad ka keenaysaan hadda dibadda qarashaa ku baxo diyaara lasoo saaraa security tabcan u baahan tahay tabcan maqaasiin baa la dhigaa intaasoo dhan waa qarash mid yar oo ka qarash jaban aan idinku hayna annaga wadanka dhexdiisa soomaaliya oo ah annagiyaa soo saarayne naga iibsada oo beeralaydii ka iibsada dadkii masaakiinta oo dan yartaana hala siiyo maxay idin ku jawaabeen marka ma idinka yeeleen ma idinka yeeleen shaqa abuur wax fiican baa lakin hadda waxaad moodaa iyaga inay shaqa abuuranayaan aad moodaa markii ay intaasoo shay isticmaalayaan